bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal hamiinimo fayla kulanto fayla ku dhawaada warka hamiinimo idaacadda raadiyo warsan qodobada aysinka dhiegi doontanna unayna siinkahanan weliba ku mid ahaa maamulka degmada baydhabo iyo booqadii jididka burbursan ee magaalada baydhabo oo ku mid ee kaamamka kayaala dureedka magaalada baydhabo dacbashaa kuwiiraayte farmaajo oo ku tacasiyayay geeridii abaanduulihii hore ciidanka xuuga dowladda oo diyaaraday guddiga reertan qorowka liiska sharciyada dalka maraykanka oo duqeyn cusuba ku fuliyo jubbada dhexe turkiga oo maamulka gobolka banaadir balanqaad oo suubi sanatar faroole oo eedan ujeedii madaxda dowladda waaraadka binaanka oo nimaada weysanka dhiigi doontanna waliba ku mid ah shiinaha oo dhammaystirtay isbitaal laka dhisay dimaalmo
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
dhugunsadayaal hamiinimo arbaace oo khamiisnaa weydaadka taarikhdan iyo ka beeganta labaatan iyo sagaalka bili koowaata ee january sanadka lamaada kun iyo labaatanka antaasin waliba yohayan qodobadii warkaan hamiinimaanka door karoonay haddana ka dhowaada iyoogii oo faahfaahsan maamulka degmada baydhabo yaa booqaday jididka burbursan ee magaalada baydhabo faahfaahinta warkuun may baanina diyaaraha wariyaaga guud cali cabdulaahi gaabshaa
gudoomiyaha degmada baydhabo waana doqo magaalada baydhabo ayaa weliba shalaytii kulan la qaaday wafdo kasta oo dad dowlada norway kulankaasi tii usoo qaadaday waqti badan iyo gudoomiyaha weliba iyo kuwada hadalana sidii mashruuc cusub loonka fuliyi lahaya magaalada baydhabo dhinaga jidadka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo garabka helaha dowladda norway dhinaga jidadka waa ka gudoomiyaga uu soo sheegay intiyo booqdan ah jidadkaasayti oo dhismada ka socota isoonan ka dambeyntii norweyn ku codsaday intiyoon kordhiyan dhisowka jidadka jidadkan kormeer baa lagu sameeyey shalay bay noo yimaadeen nimanka ajnabiga ah oo ka socday maxaa dowladda norway waana aragnay jidadkii way soo kormeereen iyagana aad bay u ammaaneen shaqada la qabtay maamulku iyo waxay ku ammaaneen maxaa layidhahda mxuahay hay-adda layidhahda niis dowladda norweyna aad baan ugu mahad celinaynaa si mxuahay kaalmadan ay u dhiibtay dadaalka ay ku jirta waxaan ka codsanay in la kordhiyo loo kordhiyo beritaan waa ballaartay tobanka xaafadood bay dhow ku yaala in loo sameeyo jididkaan ayaan ka codsanay mxuahay ninka wakiilka norweyna arrintaas waa u gudbaynay wuxuu yidhi isagana dowladdeeda u gudbaynay haddii ilaha yidhahdo waa waxbaan ka qabanaynaa codsigay maanta waxaa arrintaas sidaa daraaddeed waxaan aad iyo aad u jeclahay horumarka magaaladeen iyo maxaa layidhahdaa qaabka loo shaqaynayo oo socota dowladda norway iyo ay dowlado taageero dowlad goboleedka koonfur galbeedyadoona hataan dhistii afar wadda kaled hatana iyo wedda dhisow kaled oo jidad ee
ciidyada mahadsanto maxamuud xabashiyaha kuweeraayto kaamamka kiyaala duleedka magaalada baydhabo sida faahfaahinta warkuuninka fiiriyow waryagaana khaalid cabdi ibraahim magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed imayba kayaale kaaman badan oo ku nool dadha kubogtaali gobolada ba iyo bakool kaamka iidaale oo kayaala magaalada baydhabo iyo ku cabaadahaya daladayo sheegay intiyo ka qaraawadahayaan magaaga dadka bogtaala waa kuw gudoomiyaha oo tilmaamo arrimoogaasiti
bari iyona erida galbeed yaa hoogaha alkariin arrimooyinkaas maamul jow la suubiy eridan koofureed maamul joway ka koobayina ay debidaas labaatan iyo saddex qof oo madaxa iyo madaxa ku-hogeen leh guddi ay ku samaysan yihiin dadka meelo degan haddii qabiil ahaan ayna dhanyin haddii kaam ahaan aynay meelray maamul jow ay samaysadeen may meelo kugu jartay marka arrimahaas ay debidaas waldalla lilaye oo unan aragaana nidaam ay dhibiyidan jiro aafe ka jarta unan aragaana yaa dalada wax ay dhibiyidan yaa yaa mayla raayay yaa ka dhax jira maamulka degmada iyo gobolka iyo wasaaradda wali ku fadaanaya dalladahaas astaamaha oo ay dhibiyadii ka dhex wadaan astaamuhun waay ani taageersantaa ama area taageersanta ay dhibis makaxabon maamulka degmada iyo gobolka iyo wasaaradda walilanaha waxyaabahaas anshaxumadaas ay dhibiyada way ku fadaanayaan in lagu dhax reebo fariintaasdeersi qodobkoogu ogtiin waana aragteen waana xagiga insulintiin arrimaha bulshada
dhinaga kale dadka degan kaamkiyam weliba yoo sheegna inta laka qaraabadahaya magaaga dadkaha kubugtaali deegaanada koonfur galbeed oyoo jarang dad la sheega intiyo xaqa kaamleyda yo aamahayaan amba yo leexsadahayaan waa kukuwa kumida dadka degan kaamka oo ku hadalahay
horta barnaamijka dalladoo la sheego hayo unu kacbad u hayn horta dallada magaaga laku sheego ee mawal jaram ee silan hadda hadalado dallada ka jarta lili liisi afka lay waaye may lahay diiba sheeguin hebadka lay u tan kala jaab lay ma meliya dallad fadhiido oo dhataan ee horba ma aragna laakiin dallado may ku jaraan dhinaca may lahay xanaana tuwa ku jaraan xanaanatu lanka geerad mudii maamulka isa surumi la ari eriyi jarta waldalad arawmal aragaaw intii surumi madaga hoo la ogooyoba ma shaqeeyeen wasiiradii oo fadhiyi gobol fadhiyi degmo fadhiyi abni fadhiyi hortiyo saaska ari mayla raayus waana iyo la fiirawle taabana haddana in dukumiinti lahagaa may la yaab leh wala la yaaba ee lankii shalay saaslahay dowladii dhab aragaasi haddana dukumiinti lahaasay mas-uul ulilayi wal fajac la waaye wal una la yaabni waaye haddii isan ogolaaytanna ku haddii isan ogolaynana kunagad una miiraalana dadwal ogaana lankaas dhataana maka arago haddana aqla doro kalmay si ee lanka intininkooy walaalow iska eri ma ihiini iska meel ma ihiini iska kaa ma ihiini meelunku mas-uuliin aroogta hoy lugtay hoose waa ka jartaan maamula siingaba walaa kalena raa'ido anawadado haanga siindaaja in lan faraa usninka dhiibo yaa haddana kusii yaabqanay maadaama un aragnii dhibkii un aragnii may siin sheegane ma ogolini gaabaan leenna gaab abniyada suubsani gaab maamula suubsani hay-ad walweda ogolna mas-uul dowladeed walweda ogolna laakiin askartuun bannaanka luqluqooyow shaatagana laka wadogo salmeegeerad walaay koofur lahan dhiibi baabuurdhatiisa laga qiibsida makala muwaalado lankaas iyo canaasiirtiis nooga wada fadaan ninku gargaar intii walandhiina
inka dambeyntii weliba maamulka iyo bulshada ku nool magaalada baydhabo iyo guud ahaan dalka yoo ku dalbadeena inta ummada walninqobada waana la siiyo biyo iyo walyo aamaan shakhsiyaadka leh walmanoo ee magaagaano ay la siin sheeganay dadkaasoo walku elanka siin arbeena siin sheeg may codsadaan ni umatun xaquuqdiya la ilaaliyo lankiyo walan weeli lanki walanka dhiba wal si lanka kala lanna masuula li kaamateeda dadka kaamleyta masuulinga li lanki walan wado ani umudartiina hariiro dadkaas waliya xaqsho isaas li kasi ya codsadaan dulmiga umadunka magaca iyo ka sheegadaan maamulka gobol iyo degmo ma sheegaan in arrinteeda noqodo ilaahay na raallo ma ka ugun raallo ma ka may codsadaan mar lama mar koowaad iyo mar lamaad iyo mar saddexaad may codsadaan umadeeda in noo dhabshoomo fadaan walaanyoogan u laakiin magacdiyo sheegado hayaan ka unanani hoos kooyo maswalanin ka gobado ma in badbaadiyaan fadaan hidyada maasanta khaalid cabdi ibraahim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee tacasiibtii raayinle andiri ehelada qaraabada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo isu ku amooday ilaahag naxariisa jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun mi baan tacsiyeyey qoyskii qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee isukubahi marxuum cabdirasaaq khaliif cilmi ousa nagaday abaanduulihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraalka mayba uuse naftiis unhuray difaaca dalka iyo dadka soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa ilaahay ankutuugii marxuumka inigiisu minshe kuweela janatul farduusi qoyshane iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed uusu ku amooday samar iyo iimaan ku siiye ilaah naxariisa jenaraal cabdirasaaq mayba uuse lagu xasuusado doone doorkii uuse ku qaadadii riitan dhisowka ciidamada xooga dalka iyo dagaalkii ku dhankahay ururka al-shabaab ee lakusuubi gobolada dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya yaa geega dahafuray xafladda furitaanka guddiga diyaarinta aruurinta iyo riitan qorowka liiska sharciyada dalka guddiga mayba digreeta heer wasiir ee ku magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo garsoorka xukuumadda federaalk soomaaliya abukaate xasan duunyamayba un xil saaran aruuryowka iyo keedinta sharciyada dalka oo dhan laa ku bilaabo wakhtiga maxkamiyadda kun sagaal boqol konton iyo liti ilaa iyo geega oo eh sanadka lamaada kun iyo labaatanka guddiga mebas muhiim weyn un koofidya gaar ahaan wasaaradda cadaalad iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed oo rogo guda dalka iyo banaanshe iyo dhammaan taneeyayaasha sharciyada soomaaliya howla guddigowna xil saariya ee ini sharciyada dalka lansuubi lambar taxane ee xiligayo habahayn isbedelada lakusuubyow tan iyo inta iyo hajaran sharciyada waana laanka bandhiga dal iyo banaanshay qof ruuga isu helo karo dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay duqeen cusub lala fiirsadii dhismo iyo al-shabaab lahaayeen oo kiyaala guda magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe dowladda soomaaliya maybaa sheegtay in iyo iskaashi la suubiyeen dowladda maraykanka duqeyntaasi inay laku burburi dhismoogaasi ilaa haddee malsheegu koro khasaare nafeed oo ku dhaladay weerarkaasi waa duqeyntii lamaad ee toddobaad kun gudaashii maraykanka ku jeysada nabaaxiga magaalada jilib maalintii isniintiiya duqeyn ku dhiiday agagaarka jilib waana laka dili xubin ku tirsan ururka xarakada al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa horey aan sheegtayay in lunkunasadu doono ilaa al-shabaab lakugu saaro gobolada iyo ku rogan dalka soomaaliya xarunta minka dowladda hoose ee xamar yakudhi kulun gaare oo isu guddoomiyaha gobolka banaadir waana eeduqo caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish isu kala qaadadi wafdu isu horkahay madaxa hay-adda bishacaas turkiga nqaabilsan arrimo soomaaliya mustafa saahin firaad kulunku mayba goobro ku hayay gudoomiye ku-xigeenka arrimo maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada horumarinta daryeelka bulshada gaar ahaan quudinta dadka barakacyaalka ee iyo qoysaska dan dantiyar maybasaas oo kale walyaawi kulunka lanku hadalay kumid tahay xoojiyowka howlo korlanka qaadow bilicda hanagowka caasimada kulunka kuriid mayba warbaahinta la hadalay madaxa hay-adda bishacas ee turkiga qaabilsan arrimo soomaaliya mustafa saahin firaad isoona sheegay in hay-adda iyo diyaaran ata ku qayb qaadowka arrimo hal waara lanku deera barakacyaalka gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa caasimada muqdisho mudane maxamuud maxamed cumar finish yaa kula hadalay walyaabagii iyo isla meel dhikeen madaxda bishacas ee dalka turkiga senator cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole oo ku mid ah xildhibaanada minka ee deegaan doorashadiis eye deegaanada puntland yaa ku hadalay khilaafka dhiniga walbarashada ee eendhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka puntland meba ise sheegay ise oo warbaahinta kula hadalaya garoowe inay dowladda federaalka lanku baahanye inay shal furfurto walbarashada puntland islamarkaasina ise sheegay inay agaasimihii imtixaamka wasaaradda walbarashada puntland axmed saahiti iyo lawareegtii dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland iyo senator faroole ankabaaqi inay adkeeyaan dhaqanka dastuurka dalka saas oo kalena isu sheegay in puntland haqiyaang leta arrimoosha walbarasho wasiirka wasaaradda walbarashada soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax bare yardhowaan sheegay in ardayda puntland gaar ahaan haan dugsidii sare walshahaadee lan sii doono ilaa iyo ku qeyb galan imtixaanka dowladda meeli warkaasaysiiga kuyahay waliba waa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo meebageega dalka shiino laku furay isbitaalkii anku horreeyey ee lanku talagalay ini laku dabeeyey dadka isu halayay caabuqo korona ee ku dilaacay dalkaasi isbitaalkan oo laku dhisiyo meel anku dheerayna meelu isu xanuunka ku dilaacay markii marshi hore ee magaalada wuhun ya shaqaalihii ku shaqeeyay meeba ka qaadatay maalmo silandhisa isbitaalka iyo iifada koran kumbukan mas-uuliyiinta magaalada wuhan mayba sheegtay in howlo onka badan ee isbitaalka la qobaday afartii siyeedkii saacadood ee anku horreeyey maybana iyo antaasay ka dareena iniyo ku qayb qaadeen injineero kushal dareera shirkado dhisowka ee shiino iyo injineerada ciidanka dowladda warkii amiinimasiin kudhugun sidaasan idaacadda raadiyo warsan surunkaninka dhanyiin warka maybaa saaray waana siila dariirsiyahay canoo cabdinaasir axmed mayow e intuun warkuun war lamidteh unariitun kulmaana maybasiinku ku tabaanee sidaasiyo nabadgelyo waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kamahadsantiin dhugunsidowka warka hamiinima idaacadda raadiyo warsan